iminka waxaa inoogu xigayaa inaad wada jeceshihiin inaad aragtaan muxuu ahaa nila hadlana aad jeceshihiin waa ayaanleh maxamed siyaal bare waa mahadsantiin aad baa umahadsantiin bismi illaahi raxmaan iraxiim aniga galabta waxay ii tahay farxad weyn inaan xafladan ka soo qayb galo magaalada bostonna aan booqasho ku imaado waa markii iigu horreysay aan boston imaado si cajaa'ib leh baa soo dhaweyntan ay riiro ii gelinaysaa waxaan u istaagay kelmad yar iyo mahadcelin inaan ka iraahdo haddee aniga ayaalla la yihahdaa ayaalla waxotiyaad baa la yihahdaa waxaan ka xumahay inaad ninkaad raadinaysaan aanan ahayn codkarnimo inaanan ku gaarahayn odaynimo inaanan ku gaarahayn inaanan kabihiisa buuxin karin laakiin inta ameerika joogta oo ada soomaalida aho ama dhacdayda ah xoogaa af soomaaliga iyaguna waa ka adkaan doonaa waa waa ugu rooraan doonaa waana ugu tugtug rooraan doonaa baan filaya walaalaha boston waan u mahadinayaa sababta halkaan aan u nimid waxay ahayd dacwo ururka somaali development foundation la yidhaahdo oo horumariya waxbarashada uu u soo gudbistay bulsho weynta degan gobolkan boston meelo badanna uu ku soo maray taageerana uga helay waxaa ilaahay mahaddiis ah caawa inaanu boston nimaadno dacwadanadiina aada ajiibtaan hoolkana soo buuxisaan taageero xoog leh oo igu horeysa mid daniyadda ah muhiimaddu waxaa weeye lacag waa waa la helaa niyadaa ka muhiimsan niyada aadna tusiseen waa mid aada iyo aada u weyn dhiiri gelinaysana dadka hawshaas tooska ugu jira oo u taagan inay horumariyaan waxbarashada qur-aankay ku taallaa inta ajar oo naga soo gelaysa bay baa muujinaysa sadaqooyinka la yidhi ama waarid ha loola baxo ama wiil ha la baxo ama gabar ha la baxdee oo joogtada oo silsilada ah bay ugu horeysaa waxbarashadu walaalayaalow soomaaliya wixii ka dhacay isu sheegi mayno dhib baa nagu dhacay soomaali oo dhan taabtay aada iyo aada iyo aada dib u dhac aada u weyn lagu riday nasiib wanaag dadka soomaalida ah oo aan ka mid nahay oo aan ka dhalanay waxaan karti ilaahay uu noo siiyey intii xumaan isugu geynna inaan wanaagna isugu geyn karo baa ilaahay karti noo siiyey taas waxaa kuugu daliila dibadda markaan usoo baxnay in aan noqonnay inaan gacmaha isqabanno muxuu ahaa nafta lala istaragalgareeyo caruurta lala istaragalgareeyo dib in qoys walba wiil isu soo dhisa ay noqoto intii horeo lasoo qaxayo dibadda lasoo aadayo dadku dagahayeen uma ayl qabo oo waxaa weeye nabad meelle inaad timaado oo aada degto oo aadan aqoon oo aadan dhaqankeeda aqoon oo camalkeeda aadan aqoon wax fudud ma aha nasiib wanaag dadka soomaalidu waa u fududaatay inay la qabsadaan iyagoo dhaqankoodii iyo diintoodii iyo iimaankoodii ilaalinaya inay la qabsadaan degaan ku noolaadaan noqdaan dadka ugu firfircoon ugu edboon inaan noqonno waa ilaahay mahaddiis waxaa hadda midda hona hortaal oo ugu weyn waxaa weeye inaan dalkii brain drainka uu ku dhacay maskax shubanku aan ku dhacay in aan maskaxdii dib ugu celino inaan dhaqaalihii dib ugu celino xoogganagii dib ugu celino meelaha nabadda ah in lagu encourage gareeyo in qof walba oo wax un ka tari kara markay ugu yaraato qofkii muxuu ahaa jid nadiifin kara inuu ku noqdo sida loo noqdo xoog waa yaalla xaggii caqligii iyo maskaxdii weeye waxaan meeshaan lasoo fadhiisanay dibidhaca haddana sii jiidanhayana horseedka u ah dalka meelo badan oo hadda nabad bay yihiin meelo badanna insha allahu way nabdoomi doomaan in aanu maskaxdaas dib u celinno waan waan waan taageeraya waana idinka codsanaya university of gado ama jaamacada hadda gado eh, laga wado iyo howlaheeda ragga em, tooska hawsha ugu hayaan noo sharxi doona dhismaheeda iyo qaabkeeda iyo waxeeda waan em, codsanaya inaan markaan un dhageysano cil- wax ba- un baa nooga bixi doona midda profesorada hadda ay ka hadlayeen oo ah wadada hadda maanta taal waxaa weeye jaamacado in la dhisaa een, waa loo baahan yahay laakiin inay isku xirmaan labada qodob oo muhiimka ah oo inaan ku dhaqaaqno ay ay tahay oo mustaqbalka noor yaalla intiinaana aad encourage garaysaan ay noqon doonaan waxaa weeye in aan ku dadaalno siday isugu xiraan lahaayeen iyo iyo siday looga duwi lahaa inaynan koobi isu noqonine gobol walba oo dalkanaga ka mida wixii uu khayraad ku leeyahay aqoonteedii in la horumariyo gobolkii beeraha khayraad ku leh beerihii jaamacadhoodii in lagu horumariyo gobolkii badda khayraad ku leh baddii jaamacadaheedii in lagu horumariyo gobolkii macaadiin khayraad ku leh in lagu horumariyo xoolaha kii ku leh xoolaha lagu horumariyo Een, kii intaas isku wadaagana uu muxuu ahaa yeesho een, jaamacadahaasi waan idin mahadinayaa reer boston waan u mahadinayaa si aad iyo aad iyo aada gabdhaha boston mahad gaaraan u jeedinaya mahad gaara baan u jeedinayaa abaabulka iyo hawsha xoog inaad ka tihiin way muuqanaysaa xoog inaad ka tihiin way muuqanaysaa ama tiradaad ku joogtaan bay ku muuqanaysaa ama abaabulka aad ku jirtaan oo inaad kursigiina nala fadhidaan muxuu ahaa gobashiina nala fi- nala fidiseen cabid iyo cuntana noogu darteen bay bay muujinaysaa karti dheeraada inaad halkaas ku leedihiin taasna hadde daliilkeedii waxaa ahba dibadda markii loo soo baxay ama ah, dagaalka ahligu uu siduu u bilowday gabar ubaa badbaadinaysay hooyaa badbaadinaysay dadka hooyada jidka la taagan shaaha ama dalka gudihiisa markii la joogo kirliga shaaha karinaysa muxuu ahaa xabadda nacnaca gadaysa si ay caruurteeda bil ugu soo saarto waxaa u taagan gabadha barafka iyo qabowga ama bas u raacaysa ama tareen u raacaysa ama baabuurka jidka uga jabhayo oo kuwo badan ku le'deen iyagoo ba- third shift third shift graveyard baa baa laga dhaha halkan u socda kuwa ku- ku badan ku le'deen oo baabuurku la gadoomay iyadoon aqoon sida baabuur loogu wado rag waa yaqaaneen markii dalkii la joogay qaarkood baabuurta sida loo wado gabdho badan ku le'deen ilaahay baa ajal idinka siinaya bayska ummaduna waa hooyada waxaan doctoresada mahad u celinayaa inay eh, hawshaas gasho waa encouragement dagaal xoog laha laga rabaa iyada laftigeedu inay gabdhaha kiciso ama haween badan oo waa hore iskoo lasoo dhigtay oo guryaha hadda iska fadhiya ay tiraada ka kaca oo waxa la barto oo ha lagu noqdo waxbarasho da' ma leh waxaa jirtay allah yarxamaa ah, gabar walaashayaa jirta qofta la yidhaha faatimo maxamed siyaad baa oday adeerkay ahaa wuxuu yidhi america markay timid allah yarxamha bay waxay ku noqotay iskool telefoon buu usoo diray telefoon markuu usoo diray carruurteedu la hadleeno waxay dheheen "Ah, war hooyo aaw hooyo iskool bay jirtaa bay dheheen balaayay waxbarasho wax ka dhig wiil mafaadima weli iskool dhiganaysa war wuxuu ma dhammaadaan miya ma dhammaadaan waxbarashadu ma dhammaato way way socotaa heer bay leedahay maalin meel baa loogu gudbaa waan idiin mahadinayaa aad iyo aad iyo aad baan soo dhaweyntiina maqsuud uga nahay Een, annaguna diyaar waxaanu u nahay inaanu taageeradaas ka geyno meel walba oo soomaaliya ka mida gobol walba oo soomaaliya ka mida waxbarasho hawsheed inaan ka galno oo shaksiyan aan u istaago ama je- jeebkayga ha noqdo ama caqligayga ha noqdo ama xoogayga ha noqdo diyaar baan u ahay inaan ku taageero intiinan qofkii un- oo gagaal u ahna waa taageeradayda sax kuga xisaabtamo waad mahadsantihiin soo dhaweyntiinina waa aqbalna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu